waxaa hadda noo soo gabagaboobay shir weyn oo baanka horumarinta africa uu soo qabanqaabiyey oo ku saabsanaa dhaqaalaha africa waxaana isugu yimi dadka deeqbixiyayaasha ayaa isugu yimi oo ka wada hadlayey lacagta deeqda ah ee baanku bixiyo oo saddexdii sannadoodba mar inta laysku yimaado lasoo ururiyo lasoo koobo iyadoo ku salaysan baahida iyo wixii la qaban karo lacagtaasi waxay dhan tahay ilaa toban bilyan labiyo toban bilyan waxa weeye tii oo saddexdii sannadoodba mar sidaa loo ururiyo dabeetana saddexdaa sannadood dalalka aada u hooseeya soomaaliya ka mid tahay lagu lagu kharash gareeyo marka saddexdii sannadoodba marka sidaa loo shiro waddan wadanada loo malaynayo inay wax wanaagsan soo qabteen ayaa lagu casuumaa wasiirkooda maaliyadda inuu ka hadlo kaasaa maanta ay waktiga iyagii noqotay inaan ka hadalno waanan ka hadalnay khudbadeedii waan jeedinay waxaan kala hadalnay waddankeenu halkuu marayo iyo caawimada aan ka helayno adduunka iyo shaqada annagu aanu hayna halkan haddaan nahay dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ayaanu ayaanu ka hadalnay aad baa lanoogu mahad celiyey waxaa kale oo aan hoosta ka xariiqnay baahida loo qabo in la kordhiyo lacagaha noocaas oo kalaa ee deeqdaa ee la siinayo wadanada aada ubaahidu ku badan tahay gaar ahaan maanta oo biadii ay sii xumaanayso oo lacaga biada loogu baahan yahay oo lacaga loogu baahan yahay xanuunkan dhibaatada inoo keenay ee coronaviruska lagula tacaalo oo caafimaadka lagu dhiso oo tacliinta lagu dhiso marka runtii wuxuu ahaa shir aad iyo aad iyo aad qiima ule buu ahaa aadna waxaan ugu farxnayna annaga lanagu soo casuumo iyadoo dee africa o dhan kasoo qayb gashay oo adduunyadao dhan kasoo qayb gashay oo afar boqol oo qof halkan ay ku jireen zoomka ayaa haddana annaga wadanka keliya ee la siiyey fursadda la siiyey inuu ka hadlo oo waddankiisa ka warramo